hello
haa walaal haa uuna nambarkii iigu celi nambarka nambarka ii sax nambarka ii sax sagaal iyo toban toban iyo sagaal May- maya eber sagaal sagaal iyo toban sagaal iyo toban sagaashan iyo shan sagaashan iyo shan lixdan iyo kow lixdan iyo kow eber saddex eber saddex haa haa dalmaax daahir oge miya haa uuna waa mahadsan tahay ee, wuu kuu furaya akoonka kow dhe inaad Ay.
meeshaad joogto lacag kaga shubato waa sida iibirtoo kale iibir ma soo isticmaasha hadda ka hor Ah, ii birtii hore iyo tan iyo kaafi ii birba labadooba igu furan yihiin oo haa waan isticmaalnaa haa sida iibirtoo kale wayaan lacag baad ku shumanaysaa marka xaruntaad kaga shumanaysaa lacagta waaye waaye SBT shalay baa waa noo loo furay samayn doonaa insha allah walaal een, ma deynta xaggan ad ka qaadan jirtay jigjiga
jigjiga mar baan nahay inaan ka qaadanaa dale brososkaa noo socday ka baadina jaani jigjiga maana ahayn xaggana kusoo wareegnay waxay noo qabteen in maana xaggaan laga furi doono ha- haruun maanaha ee laan laan iyo miyi galbeed ah marka Saas.
shalay bay hadda ka fureen wayna dhaafeen haddana eelkaray u gudbeeno marka eh, saasaan rajeynaynaa marka insha allah hadduu ilaahay waan la insha allah shaqeynaynaa walaal waa mahadsantahay aad baa umahadsantahay xarunta markii la furay la hirgeliyo oo shaqadu bilaamato insha allah ee, dadka ma adigu waxaad samaysaa akoon ka furo een, maxaa la waayo dhahay akoon Waayahay, markaad ka waayahay.
furatid oo akoonka aad dhaqdhaqaajisid ood macmiil dee lagu arko inaad macmiil u tahay iyagaa go-aan ka gaadhaya inay ku siinayaan lacagta deynta waayo walaa aad baad umahadsantahay aad baan waan ku salaamaya haye walaal waa kaa qaaday waad mudanta adiguna kusoo dhawo adeegana insha allah Ay- ayaadaan haye